laakiin dhallinyarada ayadaa waxay iga codsadeen maadaama dadka meesha fadhiya dhallinyaro ay u badan yihiin mutamirkii hore oo halkan ka dhacay bal tix yaroo afrey yaroo ku saabsanay dhallinyarada guurdoonka ah wiil walba gabadhu guursan lahaa ama gabar walba wiilkay guursan lahayd aa labaduba xaq bay leeyihiin afriyadaas noogu tuuraan saa usii dheeray laakiin maadaama uu doctoorku ka hadlay caafimaadka uu ka hadlay waxaan rabay inaan ka hormariyo saddex xigmadood oo aada u yaryar oo labana waxbarashada ku saabsan tahay midna ay ku saabsan tahay heltiga ay ku saabsan tahay caafimaadka maxaa yeele innaga lafteena waxaanu leenahay dhakhtar baadiye iyo dad hore oo intaan qalabkan casriga aan la keenin bal dadkii hore waxay heltiga ku daaweyn jireen xigmad ku saabsan baan rabay inaan jeediyo dadkaa marka mar hore ahay waxaa laga yaabaa kumaan kumsano ka hor inay ahay markay dhibaato soo qabsato dhibaatadii ugu weyneed oo soo qabsatay waxay ahayd sigaar cabiddana ma ahayn ma ahayn sukarowgana ma ahayn dhibaato kaloo ayaduna hadda fara badan nagu hayso weeye oo waa xagga weeye qofkii in uu hilib badan fuulo uu la dhaqaaqi waayo iyo miisaan fara badan inuu fuulo weeye marka waxaa jiray nin boqora oo waxaa jiray wakhti hore boqor ahaa marka qisadu waxay leedahay kaana axadulmuluuki lqudamaa samiinan kaiira lami kaiira shaxmi walaxm yucaani alamreyni min ziyaadati wasni waxaa jira baa la nin boqoro oo hore oo aada hilib fara badan iyo baruur fara badan u fuushay miisaankiisuna aada ugu cuslaaday fa jamaca alxukamaaa likay yejiduu lahu xalan limushkilatihi wayukhafifuu canhu qaliila min shaxmihi walaxmihi wuxuu kulmiyey madaxdiisii oo dhan buu u yeeray wuxuu yihi waxaan rabaa inaad igala qayb qaadataan maanta arrintan healthy problemka ay soo soo wajahday sidii wax la iiga qaban lahaa oo caafimaad laigu heli lahaa si hilibka iyo aan isaga dhimo waxyaabaha noocaas laakiin lam yastadiicuu an yacmaluu lilmelik bishay maysan awoodin baa layihi boqorkii inay wax ku siyaadiyaan maalin maalmaha ka mid a asagoo yaaban fa jaa-a waxaa imaaday rajulun caaqilun labiibun mutadabib nin caaqiloo caqli badan laakiin dhakhtar aan ahayn iska dhigaaya caqligiisaa fara badan laakiin markaa caqli badan leedahay xataa waaad waxaad samayn kartaa wixii dhakhtarku uu samayn lahaa fa qaala lahu lmeliku caalijnii walaka lqinaa meligiibaa wuxuu ku yihi niow inaad i daaweysaa rabaa broblmkan helsiga ay haysta waxaan la leedahay aad iyo aad maal u fara badan baan ku siinaya falamaa asbaxa qaala marka ninkii wuxuu ku yidhi aslaxa allaahu lmelik ana abiibun munajimu dacnii xataa andura leylata fii aalicika liaraa ay dawaa-in yuwaafiqu waxaad iiga tagtaa buu yidhi ilaahay ha ku hagaajiye boqoryahow nin dabiib aan ahay oo xidigahan fiirshaabay bal aniga isukaani daa caawiyo bilxidiga kugu habboon oo caafimaadkaaga laga heli doono inaan bal caawo adiga kuu fiiriyo si aan u ogaado midka adiga waafaqsan caafimaadkaaga falamaa asbaxa markuu ninkii waa bariistay qaala wuxuu yihi ayuha almeliku alamaan waa arkay daawadaadi laakiin waxaan kaa rabaabiyo inaadan dilin markaan daawadaada sheego falamaa amanahu markuu nabadgeliyey qaala wuxuu yihi ra-aytu daalicaka yadullu calaa annahu lam yabqa min cumrika kayru shahrin waaxid caaw caafimaadkaaga waxaan ka arkay buu yidhi wax kale oo dhibaataa uma jiraan cimrigaagii dhammaa hal bilaa ka hartugey wax dambe oo adiga cimriga kuu haray shahar waaxid baad haysataabi ama waxaad haysataa tedi days ama tweny nine dee nin boqoroo sidaa lagu yidhi inuu dil iyo wax la soo ordo soo maaha fa in ikhtarta buu yidhi caalijuka haddii aad doorato arrintaas waa ku daaweynhayaabuu wa in arrinta haddaad doonto buu an taakuda min sidqi kalaami haddaad rabto inaad hadalkayga hobsato bal inuu run yahayna fa xabisnii cindaka agtaada igu xabis biyo ogow biyo bal inaan run sheegayo fa in kaana qowlii xaqiiqatan fakhalli canii haddaad ogaato biyo hadalkayga inuu xaqiiqaya iska keysidaabi sidaasoo kale wa ilaa faktasi minii iqisaasuy anigoo dhan boqorta iga jir boqorkii marka wuu yaabay ninkan inuuba asigii boqorta laga gooyo ku talagalay arrintuu sheegaya waxbaaba ka jiruu isiri fa xabisahu agtiisuu ku xabisay uma xtajaba almeliku can innaasi wakhalaa waxdahu muqtaman boqorkii markuu ninka agtiisa ku xabaasay dadkii oo dhan buu khaali ka noqday meel buu isku xijaabay qool buu isku qoray nin la yihi boqoro oo melig oo dadkao dhan u sujuudayeen oo la yihi waa dhimanaysaa bil kadib hami iyo murug baa buubixiyey fakulamaa insalaka yowmun isdaada haman waqama maalin markay gudubtaba wuxuu ziyaadsanayay hami iyo qami iyo fakar iyo naxdin maxaa yeele cimrigiisi waa soo dhowaaday xataa hazala wakhafa laxmahu wamadaa lidaalika amaaniya wacishriina yowman markaa ilaa jirkiisii oo dhanba wuu baaba-ay wuxuu noqday ninkii oo dhanba wax aada iyo aada caato oo bini aadamkii kaleo dhan kasii caato badan labaatan iyo markay baxday sideed beri waakhrajahu ninkii baa soo baxay laba beri baa ku harsan buu yihi faqaala wuxuu maa taraa maxaad hadda arkaysaa buu yidhi wuxuu sugayay inuu dhaho laba beri baa ku hartay mogta markaa ninkii baa wuxuu ku yidhi faqaala mutaaib mutadabib baa wuxuu yidhi acza llaahu lmelika ana ahwanu cala allaahi min ana aclama alqeyb ilaahay ha ku hagaajiye aniga ilaahay agtiisa waa ka fududahay inaan cilmi qeybka ogaado maxaa yeelay wax cilmi qeybka og ilaahay ahayn ma jiraan laakiin ninkaan buu rabay inuu caqli ku daaweeyo wallaahi inii laa aclamu cumrii biyo anigu cimrigayga ma ogayo gooraan dhimanaha biyo fakayfa aclamu cumraka adiga see kuu ogaadaa biyo goortaad dhimanaysa anaa ma ka warqamin goortaa dhima doone walaakiin ha yeeshee buu yidhi lam yakun cindii dawaan ila alqamu daawo kale kuumaan heli karin buyo ilaa murug inaan adiga kuu keena moogiy oo helthi aan kugu sameeyo si maarata baadhigaaga ugu soo noqdo sidiisii hore falam aqdir buu yidhi ajlabu ilayka alqama maanan awoodin biyo inaan kuu soo jiido hami ilaa bi hadi alxiila siyaasadaan umaan kugu sameeyey biyo inaad bil aan dhao bil baad kadib baad dhimanaysa faajaazahu lmeliku calaa dalika wuxuu yidhi faina alqama yudiibu shaxma murugta faraha badan hadda ugama jeedno qofkii murug inuu isu dilo laakiin waxaan hadda meeshaan tusaalaha usoo qaadanay hertika herkii dhakhtarku ka hadlay inay dadkii hore kolley inuu caqli iyo wax adeegsan jireenoo maadaama ay qalab cad siri haysan laakiin hadda waxaynu haysanaa daawo qofku kula dagaalamo dhakhtarkaana u sheegay faajaazahu lmeliku calaa dalika wa axsana ilayhi qaayat alixsaan abaalmarin fiican buu siiyey wuu ogaaday caqli fiican inuu sameeyey wadaaqa almeliku xalaawata alfarxi boqorkii wuxuu dhadhamiyey farax bacda muraarati alqami markii uu soo maray qami fara badan intaa haddii aan uga gudubno haltigii aan qisadii aan usoo qaadanay dhallinyaradu waxay halkaan u imaadeen waxbarasho wax yaroo laba qisaa xigmada waxaan soo qaadanaynaa haddii qofku uu jaahil yahay dhibaatada ay jaahilnimadiisa u geynayso iyo haddii qofki uu waxyaqaano xigmad uu uga bixi karo xataa naftiisa uu ku badbaadin karaa dila dalila waxaa layihi nin reebaadiya ayaa lugayey baa ley meel markuu mar hayaa saadka ka go-ay baa ley markaasu wuxuu siraa ley xaggeeba caqli kuugu dhow maanta aada adiga nolol ku hesho reere meel degan buu u imaaday wuxuu yidhi waxaan idiin sheegayaa macalin baanahay inaan dugsi idiin qabtaa rabaa muxuu rabaa inuu dhaqaalo ka helo maxaa yeele adigu haddaad shaqo raadinayso marba waxaad ku shaqaysan karta unbaad ku shaqaysanaysa okay dad jaahiliina ahay dugsiga noo qabaan ciyaal baa loo keena ayaan haddii uu hayay baa waxaa le wareertaa waxaan idin is weydiinaynaa bal ninkaan macalinka ah dugsiga noogu dhig ilmaha aan idhi inuu waxyaqaaniyo in kale maxaan teesta uga qaadi weynaa li macnaha waxaan tusaale haddaan iska fadhido arday baan ahay tiraa waxna aadan siyaasa dhibaatada ninkaas ku dhacdoo kale kugu dhacaysa waa loo imaaday fabaa inta saas loo soo wareejiyey oo dhibicdii laga dhaafay baa lnio macalino wax yaroo testayagumay dhin testi annagaas qabanay baa le khilaaf yar baana galay baa le xarafkan inuu wow yahay iyo inuu fayaan isku qabanaa le wamaca daalika laa yumayizu lfaa min alwow asaga laftiisu fadii wowga xataa ma kala sooci karo waana macalin m marka ninkii nin caqli badan buu ahaa cilmina ma leh wax kaloo ku hadlo inta garan waayo wuxuu yidhi masaladan waa masale khilaafiyuu yidhi meeshii aan ka soo kacay sidaasaa muranku uga taagnaa masale khilaafiyuu ka dhigay wuxuu yidhi meesha aan ka soo baxay sidaasaa xarafkaas waxaa muran uga taagnaabiyo wow inuu inuu faayel maxaa yeelay hadduu dhaw waafaa wuxuu ka baqay in la yidhaahdo inuu wuxuu ogaado ilaa inuusan xaqoo ogi hadduu waa wow dhahna inuu qaldamuu ka baqay kaas wuxuu ahaa nin jaahil ah laakiin waxaa kaloo jiray sida dhallinyaradan hadda wax u bartaan oo kitaabada naxwaha iyo fiqiga iyo axaadiista u raacan hayaan dhallinyaro kale oo cilmiga u raacan jirtay kitaabka naxwaha layay akhrisan jireen nin boqoroo kibir badanba oo jaahila ayaa meeshooda wuxuu ka ahaa yaa madax ka ahaa dhowr subaxbuu wuxuu soo maraale iyagoo ku haya daraba zaydun camran daraba wuu garaacay zaydun nikaleya camran ayagoo uga jeeda keliya wax kale uga jeedan carabiga inay iswaafajiyaan ficilka iyo faacilka iyo mafcuulkiisa marka ninkaan nin kibir badan bu ahay wuxuu ka xanaaqay maalin walba zayd oo camar garaacayuu ka xanaaqay mog dhallinyaradiiba wuu la hadlay maxkamad buu saaray wuxuu yidhi haddaadna ii sheegin waxa zayd uu camar ka rabo kulligiina qoortaan idinka wada goynayaaba mid ayaga ka mid oo xigmad badnaabaa wuxuu yidhi wuxuu ogaada boqorka daawuud in la yidhaahdo wuxuu yidhi boqorow de cilmigu meeshu kaa saaray naftaadu badbaadinaya aan ka wadaa mogta haddaa waxbarad wuxuu yidhi boqorow waxaan ku weydiinayaa daawuud marka lagu dhawaaqaayo imise wow baa dhawaaqaysuu yidhi markaasu wuxuu yihi laba wow baa dhawaaqaysa daawuuda laba wow oo laysku reebay marka la qoraayo daawuud meeqaal wow baa la qoraabi wuxuu yidhi hal wow baa la qoraa camar markii lagu dhawaaqayo wax wow oo dhawaaqayo ma aragtaabi maya laakiin markii la qoraayo camar so wow gadaal kama raacsanuu yidhi haa waxaa dhibaatadu ka taagan tahay buu yidhi oo zayd camar u garaacaya daawuud wow uu leeyahay buu dhaco laga soo ridayaabi boqorkiibuba wuxay ka dhigeenba in asaga laftiisa xoolo ka maqan yahay ila asaga wow ka maqan yahay marka marka maxay ku tusaysaa haddii aad cilmi taqaan adiga lagu dili rabay xataa naftaadii inuu badbaadinayo marka hadda waxaan ka wadnaa dhallinyarada labadaas kala doorto ama qofku dee ha doorto ninkii fa'dii wow kala sooci waayey ama ninkii naftiisa furtay ha noqdo midaasuna waxay ku saabsaneed ugu horreysay xigmadda aan kusoo qaadanay helsiga aan ku kabaynay walaalka doctoorka waxaan kusoo gebagabaynayaa faraydii ay dheheen dhallinyarada noogu dhufo sidaanu la wada soconno wiil kasta wuxuu rabaa gabar wanaagsan oo muxajabaa oo qurux leh oo diin leh inuu guursado gabar walbana sidaasoo kaleeto waxay doonaysaa wiil wanaagsan oo diin leh oo jaamiciya oo highschool dhameeyo college ka baxayo maal leh oo yacni qof walba qof wanaagsan inuu guursaduu raba iyadoo labadooduba ay isku mid yihiin oo mid walba ay isu dhihi doonto yaa waxaan usoo qabtay dhallinyarada ee, wiil hore oo tilmaantay gabadhu guursan lahaa inaan ku luqeeyo ma rabo oo maaragtay ee, ee, codkaygaan wanaagsanayn marka wuxuu yidhi salku ka un kamaabiyo wiilka asagoo tilmaamayna gabadhu guursan lahaa reerna waa sawjadii wacan salku ka un kamaa reerna waa sawjadii wacan buu yidhi sartaas lama dhiseen goor hore on seeska loo dhigin mid salaada eebiya wakhtiga ila sujuudaysa sidaan yeel markaan dhaho midii suuragelinaysa si xun midaan u dheeraaninoo saayidna u gaaban safarkii hore waataan ku darnay inaysan noqonin mid aan raaci karin ma garanaysaa tareelaha e- e- e- baalka muxuu ahaa basaskaba aan raaci karaynin dhulka mid ku dheganna ma aha marka wuxuu yidhi si xun mid aan u dheeraaninoo saayidna u gaaban caddaan siliya tii aan ahan madowna u socmin ayadoo sunnada baratay iyo caqiidada suuban suuradaha qur-aanka iyo cilmiga saami laga siiyey allow adigu ii sahal midaan ku su-aalanayabi hadda gabadhiina sidoo kaleeto ayaduna leedahay waxay leedahay mid salaada eebiye waqtiga ila sujuuda ayaduna sidoo kale ku ducaysanaysa sidaan yeel markuu dhaho midka ila samaynayo wuu la samaynayo shaqadii buu la qabanaya maxaa yeelay waa inuu hilbagaraya isagu laakiin kii hore muxuu yidhi sidaan yeel markaan dhaho midii suuragelinaysa wuxuu ku xisaabtamayey baadiyaheeni laakiin hadda gabdhaha halkaan jooga waxay leeyihiin sidaan yeel markuu dhaho midkii ila samaynaya isaguna aan iska tegayni aniga amri siinay bas diinteena lafteeda taasay qabtaan nabigeena sal allahu alayh wasalam waxaa la yidhi kaana fii mihnati ahlihi ehelkiisa shaqada guriga ayuu wax ka qaban jiray ilaa markii uu maqlay aadaanka wax kasta wuu dhigi jiray masaajidka u bixi jiray waxay kutusaysaa inay kafaan lahaynoo midka tiri ma garanaysaa sidaa yeel markuu dho midkuu ila- midkii ila samaynayaaba sii fiicanba marka in sha allahu tacaala intaasaan kusoo gebagabaynhayaa wajazaakum allahu khayr waxaanu ka dhigayna xigmad yar wadaadada wacdiga inoo jeedeen annagu wacdi maanaan jeedinin inaan ku kaba umaaramay helka kheerkii uu shiiku ka hadlay eh, dhakhtar ka hadlay